dowladda federaalka ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in toddobaatan iyo laba saacadood gudahooda uu dalka kaga baxo ku-xigeenka qunsulka safaaradda etoobiya ee magaalada muqdisho ninkan oo asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya ayaa waxaa lagu magacaabaa cali maxamed aadan iyadoona dowladda federaalka ah mas-uulkan ku-xigeenka qunsulka safaaradda etoobiya ay ku eedeysay inuu ku kacay falal ka hor imaanaya qaanuunka caalamiga ah ee diblomaasiyadeed sida lagu caddeeyey war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka tallaabadan ay dowladda federaalka qaaday ayaa waxay imanaysaa iyadoo diblomaasiyiin etoobiyaan ah la ceeriyey haddana dhanka kale qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya ay ku sugan yihiin ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa etoobiya kuwaas oo dowladda federaalka ka diiday inay dalka ka baxaan islamarkaana ay joogitaankooda soomaaliya muhiim u tahay amniga gudaha dalkooda balse tilaabadan ay dad badan rumaysan yihiin inay tahay masraxiyad ay doonayso inay ku qalado bulshada soomaaliyeed